magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa laga soo sheegayaa inay kasii dartay xaaladda amni darre ee ka taagan magaaladaasi bajaajleyda ka howlgala magaalada beledweyne ayaa sheegay inay qarka u saaran yihiin shaqo joojin sabab la xiriira dhaca joogtada ka noqday magaaladaasi ciidamada dowladda federaalka iyo maleeshiyaad macawisley ah oo ku sugan magaaladaasi ayaa sii kordhiyey dhaca iyo dhibaatooyinka ay ku hayaan bulshada rayadka ah mootaleyda ayaa sheegay inay soo lallaabatay dhaca iyo amni darrada ka taagan gobolka waxayna sheegeen inaan la aadi karin xaafadaha qaar iyaga oo ka baqaya in laga dhaco mootada maamulka magaalada ayaa waxba ka qaban waayey amni darrada ka taagan gobolkaasi labadan beri waxaan soo nonoqday bajaajyada kala dhaca waxaasna waxaa keenay amni darro darteed awlu ceega taleefona la dhacayay kii laga dhaco taleefon bajaaduu dhacaya xataa xalay waxaa arkayay wiil yaroo bajaad laga dhacay talikinaystay asigana dhacay laba bajaad hal bajaada laga dhacay labuu dhacay waa qalad waxaas dhaca magaalka oo ka socotaniyo waxaa waaye quraxsan horta gaaraan gaaraan heegana degan amfaan mootayaashan micnaha kala dhacitaanka iyo waxaan oo laisku hayo qallaasada iyo waxaas iyo mootayaasha laga kala dhaca inaan nagala dayaan u baahnaan lahay isbuucan gudahooda adiga adiga haddii u badnaata adiga shan moota camal waa micnaha haddii laisku soo dego micnaha inay dhaca mootada waa jiraa xaafadaha qaar lama aadi karo sida buundaweyn howlwadaag raadeer oo dharka qoofiyo xigta dhacaas waa jiraa ilaa kalabeerana mootooyinka la geeha maamulkana xabboa ka qaba waayo wax dhaqaaqaya male xaafadaha qaar lama aadaha adee xaafadaha nin walba xaafadiisu aadaha wax isku gudbi kara male way kala xiran tahay inkastoo ay horey u wanaagsanaa jirin xaaladda gobolka hiiraan oo sannad walbana uu ka dhici jiray dagaal sokeeyo oo xilka guddoomiyaha gobolka la xiriira dagaalada ciidamada dowladda federaalka dhexdooda ayaa xaaladiisa waxa uu sii xumaaday kadib markii ay gobolkaas ka soo baxeen maleeshiyaad macawisley ah oo taageero ka helaya shisheeyaha iyo dowladda federaalka kuwaas oo xaalad quus ah geliyey bulshada ku dhaqan gobolka hiiraan